kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo himir barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisuyaalka mid ka mid ah haldowrada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan dawooyinkan contraceptifiska ah faa-iidooyin kale ay leeyihiin aa jiro sababta oo waxaa lagu daaweeyaa ministralis orariska ama dadka caadada ka qaldanta oo kale caada wareerka ama caadadaysan bil walba helin beeftooniya dayska aanan helin waa waraysi aanu ku eegeyno kala fogeynta ilmaha maxay tahay faa'iidada caafimaad ee ay hooyadu ka hesho iyo sooyaalkeedii nololeed xaliimo soofe faarax oo ahayd buraanburtooy iyo halgamaa tabintii soo saaristu anigoo hanaa maxameda farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeena cadaagsho noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaanee dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeena cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umursibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi aanu ku eegayno kala fogeynta ilmaha maxay tahay faa'iidada caafimaad ee ay hooyada ka hesho balse markan sooyaalkeedii nololeed xaliima soofe faarax oo ahayd buraanburto iyo halgamaa hal abuurad xaliima soofe faarax waxay ku dhaartay gudaha soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol sagaaliyo labaatankii bilowgii halganka iyo sugaanteeda jeer ay da-deedu ahayd toban sano ayay bilowday xilligaa ma jirin qoraale iyo cajalado lagu duubo maansada ilbaxnimo badanna ma jirin oo lagu kaydiyey hal abuurkeeda taasi waxay sababtay in aan la kaydin sugaan badan oo ay tirisay xaliima soofe guriga ayeedeed ayaa waxa isugu iman jiray hogaankii iyo xubno ka tirsan leegada taasi waxay u muujisay inay muhiim tahay ka qayb qaadashadeeda rumaynta halgankii dhallinyarada s y l sababta soo ifbaxa suugaanteeda ayay ku sheegtay in xilligii yaraanimadeeda ay maqli jirtay ka sheekeynta qabsashada gumaystaha dhulkeena iyo halgankii ururkii dhallinyarada soomaaliyeed s y l iyo dhacdooyin kale waxay xubin firfircoon ka ahayd leegada iyada oo mar walba ku dhiirigelin jirtay ciidamadii leegada ee xornimo udirarka in aysan ka caajisin rumaynta himilooyinka ummadda soomaaliyeed oo markaasi ku qotomay iska korqaadista heriyada gumaystaha in muddo ah ayay waday wacyigelinteedii dhallinyarada s y l iyada oo soo abaabuli jirtay haweenka iyo dhallinyarada si ay hiil ugu noqdaan leegadii la diriraysay gumaystihii wejiyada badnaa ee shisheeye iyo soomaaliba isugu jiray abwaanada ayaa marar badan maanso ahaan uga hadashay shirqoollada iyo hagardaamada shisheeyuhu u maleegayo dadka soomaaliyeed oo marar badan ku habsadeen kuna dhacay dabinadii loo maleegayay maansooyinkeedii ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa maansada shirkii baarliin kun sideed boqol sideed iyo siddeetankii shirkii baarliin oo lagu boobay beeshayada sidoo kale maansadii ahayd shirkii shanta baaroodba haweysatay lagu ballamay iyo maasooyin kale oo badan
baxnaano hosbitaal badigood ba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiyee baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidmilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxu ku baaho isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajee baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabdiqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxare dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxare ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
markan aanu imaano falanqaynteena marka laga soo tago laba wadan oo ku yaala qaaradda aasiya soomaaliya ayaa ah midka saddexaad ee bulshada ku nool loo aqoonsaday kuwa ugu dhalmada badan dunida wakhti iyo faham badan ayay u baahan tahay in barnaamijkani laga hirgeliyo soomaaliya si hooyadu wakhti fiican ugu hesho daryeelka ilmaheeda iyo nolosha kale ee qoyskeeda waana midda loo waajib yeelay in hooyada ay nuujiso canugeeda laba sano oo xiriir ah qorshaynta qoyska habab kala duwan ayay yeelamaanuhu u samayn karaan iyaga oo la tashanaya dhakhaatiirta ku takhasusay haddaba kala fogaynta ilmaha maxay tahay faa'iidada caafimaadii ay hooyada ka hesho waa maxayse dhibaatooyinka caafimaadu ay leeyihiin dawooyinka ilmaha kala dheereeya weydiimahaas iyo kuwo kale waxaan hordhignay oo inooga warcelinaysa doctoreesa raaxa cabdulaahi cumar bismilaah haddii aan ku horumar su-aashiina koowaad ee ah oo aan sharax guud ka bixiyo dawooyinka loo qaato kala dheereynta ubadka dawooyinka loo qaato kala dheereynta ubadka waxaa loo yaqaanaa afka qalaad contraceptives contraceptives waa dawooyin kala dheereeya ubadka si gudbi aan bulshada uga sharxa ama aan u cadeyn waxaa looxee qabtaan in ay ka hortagaan uurka ama gabadha ay ka caawiyaan inaysan uur muddo dhawaantaan aysan qaadin dhowr noocay u jiraan contraceptiveskaas ama dawooyinkaas kala dheereeya caruurta waxaa loo waxay u jiraan qaab cirbad ahaan oo ay maraq ka qaadanayaan qaab waxay u jiraan cinjir oo ragga iyo dumarkaba ay xirtaan sidoo kaleet waxay u jiraan kaniiniyaal biils oo habeen walbo gabadha ay qaadanaysa ee la qayso soo ayagoo dhowr noocu jiro sida guud contraceptiveska ama dawooyinkan loo qaato kala dheereynta ubadka waxay ka hortagaan inay hooyada uur ka qaado waayahay maxaa hooyada ku qasba in ay qaadato dawooyinkaas hooyooyinka xaaladaha qaar oo waxaa jira qasab ay ku noqonayso inay qaadato dawooyinkan contraceptiveska waxaa kamid ah hooyo cunug lagu qalay oo kaleento ama dhowr cunug lagu qalay oo kale hooyada cunug mar haddii lagu qalo muddo laba sana waa inaysan uur qaadin iyadoo caafimaadkeeda iyo caafimaadka cunugeedaba laga fikiraayo sidaas darteed xaaladaasoo kale markay hooyada ku jirto ku qasbantahay inay contraceptiveskan ama dawooyinkan kala fogeynaya dhalmada ee qaadato waxaa kaleentoo qaadanaya waajib ay qasab ku tahay oo haddana isticmaalo hooyooyinka multibaaraha ama aadka dhalmadooda ee u badan taho ilmo isku dhadhow badan dhalay taasoo xaalado qaar ku imaato sida inuu wadnaha xanuuno kaleento ama inuu bleeding ku imaado kaleento hooyooyinkaasoo kaleento waa in dhalmada loo kala fogeeya xaalado caafimaad oo ka imaada dhalmada badan markay jiraan xaaladaasoo kale waxay qasab hooyada ku noqonaysaa inay dawooyinkan qaadato si ay u kala fogeyso ubadka kala fogeynta ilmaha maxay tahay faa'iidada caafimaad oo ay hooyadu ka hesho hooyada caafimaadkeeda wax badan oo faa-iidooyin horta ay ka heleysaa dhanka hooyada dee aan ka hadalno waxaa kamid a in hooyada xanuunada qaar ee halista ah ee ka yimaado dhalmada inay ka yaraanayaan sidoo kaleeto hooyada jismigeeda iyo mooralkeeda xitaa inuu aad usoo kabsaneyso o caafimaad qabayso second bay markuu imaanayo hooyadii oo caafimaad qabto dhalmadii horeynta iyo daalkii iyo uurkii horeynta uurkii hore weydka ku kora xitaa uu ka dhimay kadib ee warkaranta jaaniska u helaysaa marka caafimaadka hooyada boqolkiiba boqol waxa u fiican inay kala fogeyso caruurta waa gartay waa maxay dhibaatooyinka caafimaad oo ay leeyihiin dawooyinka ilmaha kala dheereeya dhibaatooyinka caafimaad ay leeyihiin dawooyinkan lagu kala fogeeyo ama lagu kala dheereeyo ubadka aaday u tiro badan yihiin hada daawo hadaa maqashina faa-iidana way leedahay faa-iido darana way leedahay waxyaabaha ugu badan iyo horta dawooyinkan ka imaada oo mar walbana la arko waxaa kamid ah in biliidin ama dhiig udhexeeya caadada caadada kale intaa la gaarin oo kaleento dhexdooda waqti udhexeeya inay dhiig isku aragto fara badan sidoo kaleento waxyaabaha ugu ziyaado waxa kamid in madax xanuun isku aragto hooyooyinka qaar inay labalaba arkaan inay wareer iyo disease ama confusion ada hooyada inay buuq iyo culeys madaxa ay dareento sidoo kaleento inuu brist tenderness waxa la dhahaa jiray ay dareento inuu naasaa yar waweynaadaan oo ay danqasho iyo ay ka dareento marka dawadan iskale side effectiga ay dawada ay leedahay waa ay hooyada ku keenayso doctoreesa maxaa keenaya in qofka uu ku xanuunsado qofka inuu ku xanuunsado dawooyinkan waxaa keeni karto qofka kuma xirno horta ama dawadu qaldantana horta kole daawo walba hadii la qalto horta saameyn way ka imaaneysaa dawadoo la qaldan waxaa dhiceysa in pregnancy jaaniskii hooyada uurka ay ku qaadileed uu aada u bato sidoo kaleenta dawadan marka horena waa horaan uga soo hadalnay dawooyinkan saameyntooda ayagaba waxay ka badan tahay faa-iidada laga raadinayo oo xanuuno fara badan ay leeyihiin sidaan hore usoo sheegnay in madax xanuun hooyada hooyada in depression ku dhaco inuu blidin isku aragto kaleenta dhiigbax qaarkooda keenaan inkastoo hooyo walba aysan dhiigbax kala kulmin haddana hooyooyinka qaara dhiigbax isku arko marka dawada haddii ay qaldantana waxaa meesha ka baxayo borseeska socday ka hortaga uurka ahaa jaaniska uurkana aada badan sababto dawooyinkan faa-iidooyinkooda waxaa kamid ah xitaa in oo minstrals orderska ama caadada qaldantii waxyaa lagu saxo soo ayada daawadaas haddii hooyada ay qalada ama isticmaalkoo kale ee kala wareejisay ama habeenada qaar ay ka tagtoo kale dee kaniini cunaysay waxaa ka imaan kara inay hooyada uur qaado habeenadaas dhexdooda waayahay haweenka qaarkood uma aadaan dhakhtar haddii ay rabaan inay isticmaalaan wax dhibaato ah ma ku yeelanaysaa taas halis badan aa ka imaan karto haweenka ama hooyo walbay rabtay inay qaadato dawooyinka ama waxyaabaha uurka lagu kala dheereeyo ama uurka looga hortago waa inay xarun caafimaad tagtaa dhakhtarna la kulantaa dhakhtarka markaas wuxuu kula taliyay dawadii uu siiyey ee qaadataa ma ahan wax suuqa yaalo qof walba inuu iska gatal rabo hooyada markay qaadanayso waa in hooyada la baaro waa in hooyada dhakhtar uu u qor waa in hooyada dhakhtar geliyo haddii ay kaanoolkii tahay marka nooca ay qaadanayso waa inay dhakhtar kala tashataa hooyo walbo intaasaan kula talin lahaa khatarta ayayna qeyb ka tahay hooyo walba ma qaadan karto inay suuqa ka gadato way jiraan horto sidaan hore usoo sheegay dawadan contraceptiveska ama dhalaalmada lagu kala fogeeyo waxay u jiraan dhowr nooc kaniiniyaala jiro cirbadaa jiro canolis ama imbalantis la gashtaa jiro gacanta ama utreska gudihiisa baajisaa jira xitaa ayagoo koolaca laisku dhijinayo way jiraan cirbada la gashto iyo kaniiniga keebaa u badan oo aad isticmaalkooda aragtaan midkeesa dhibka ugu badani ay ka dhaxlaan cirbada la gashto had dadka soomaalida hadda inta aan ka warqabno ama keesaska aan aragno waxay aada u isticmaalaan imbalantiska wax la dhaho oo garabka la geliyo kaasaan midka hadda ugu seefsan inkastoo dawada aysan midkan afka laga qaadanayo soomaaliya aysan daa'imin badanaa aysan sidii la raba tilmaamta u raaci karin marka waxay aada u isticmaal badan oo hadda la arkaa cirbadaha la isduro iyo kanoolka garabka la gashto imbalantiska la gashto contraceptiviskan dhibka ugu badan waxyaabaha ay ka dhaxlaan waxaa waaye injectioniska cirbada la ismudo cirbada la ismudo olredy qofka waa wuxuu isduro oo jirkiisa ku jiro ilaa ay dawada jirkiisa ay ka bixiyso haddii lagu arka dhiigbax haddii xanuun kaleento ama madax wareer dareento ama miisaankeeda sii kordhaya badana waxyaabaa ugu badan efectiga keena waxaa gabdhaha in miisaankooda aada u kordho taas oo kale waa qofka waa maruu ismuday oo jirkiisa ay gashay dawadii wax la iska saari kara ma ahan markaan leenahay marka imbalantiska ugu seefsan qofka markuu xaalad caafimaad dareemo xanuun si kale uu dareemo simbal inuu isbitaalka imaado uu wuxuu iska saarayaa imbalantigii hadduu kaniini qaadanaya sadan kaniiniguu iska joojinaya laakiin dawadan injectioniska qofka uu ismudo ilaa muddadii loogu talagalay ee jirka ka baxday in la gaaro ma ahani wixii xanuun ama effect ka imaado saa u dareenta lay ahaanaysaa in ka hortag la siiyo hooyadaas loo dadaalo ma ahana kuli dawada silaa jirkeeda ay ka bixayso way dareemaysaa xanuunkaas waa tahay marka laga soo tago kala fogeynta ubadka ma jiraan wax faa-iido kale ah oo ay leeyihiin dawooyinkan haa marka laga soo tago kala fogeynta ubadka dawooyinkan contraceptifiska ah waxa faa-iidooyin kale ay leeyihiin aa jiro sababta waxaa lagu daaweeyaa ministral disorderiska ama dadka caadada ka qaldanta oo kale caada wareerka ama caadad aysan bil walba helin beftoned dayska aanan helin soo faa-dawo waxay u tahay xanuunadaas caadada la xiriira sida kale markii aan u rabnan waxaa loo qaadanayaa in lagu kala fogeeyo ubadka waayahay maxaa keena ayay kula tahay in haweenkeenu sanadahan dambe aada u isticmaalaan dawooyinka loogu talagalay kala dheereynta ubadka waxay ila tahay horto haddii aan fikirkay ka hadlo inay haweenkeena sanadahan dambe aada u isticmaalaan dawooyinkan kala dheereeya dhalaanka waxaa horta kowka ee u qayb qaadan karo inuu qaliinkii hooyooyinka lagu sameynayo uu aada hadda usoo batay ayadoo xaalad caafimaad ee keenaysa qaliinkaas iyo ayadoo aan keenayno gabdhaha qaar ayaga ay option doortaan inay qaliinka galaan taasa waxay horta kow ka tahay inuu bato dawooyinkan kala koriya ubadka sidoo kaleento waxaa hadda aada u badan in haweenka ay shaqeeyaan oo kaleento ayadoo hadda beebi dhishoo shaqeynayso haddana inay haddana urkale hore ay ka qaada aysan u fududeen inkastoo had gabdhihii waxbarto oo dhan sidoo kaleenta hooyooyinka shaqeeya dhan ay fahmeen kala korinta ubadka faa-iida inay leedahay nafteeda iyo ubadkaba waxaa aada uga qeyb qaadanaya marka qaliinkaasoo soo batay iyo hooyooyinkii oo hadda wada shaqeeyo oo wada socdo taasaa waxay kow ka tahay inay hooyooyinka aada u isticmaalaan dawooyinkan kala dheereeya ubadka waayahay doctores aad aad u mahadsantahay ugu dambeyntii bedel kale ma heli karaan oo aan ahayn cirbad iyo kaniini oo u sahli kara hooyada inay kala dheereyso ubadkeeda haa dabcan horta badelka lagu jiraa oo jaaniska oo uurka kale ku qaadayso hooyada aada u fogeynayo oo u kala dheereynaya ilmaha waana inay hooyada si sax e u sameysaa naasnuujin barax tiran taasoo macnaheed waxay tahay hooyada inay lixda bilood ugu horeyso cunuga naaska keliya ay siiso sidoo kale ilaa muddo laba sanan ay cunugeeda nuujiso maalinkii in badan ilaa sideed jeer sagaal jeer toban jeer oo kaleento haddii ay hooyada naaska siisa berdhey in oo hooyada caadadaas u kala fogaato in hooyada jaaniska ee urka ku qaadayso inuu aada u fogaado hooyooyinka sidii saxda naaska usii xitaa badankooda caadada kuma wada dhacdo soo bedel oo dawadan looga maarmi karo waxay tahay inay hooyada naaska cunuga u nuujiso wax badan naas nuujinta saxdana ayadaaba waxay tahayba contraceptive ayadaaba kala fogeynaysa dhalmada soo hooyo walba waxaa kula dardaarmaya inay aada ilmaha markay dhasho naaska ay nuujiso wax badan si ay urkan ugu kala dheeraado ayna ugu noqoto balaanin oo nejar ah oo dabiici oo family balaanin oo nejar ah waaye oo si dabiiciya ilmaha kugu kala fogaanayaan in hooyada laba sano cunuga naaska nuujiso waana midka ugu saxsan uguna nadiifsan ee lagu kala fogeeya
caynulcaafiya hosbital heybow ina hooya waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baa i helo anigaoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareerdhahaybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba inakeen aan hore kuu geeyo caynucaafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli ku soo dhowaada ceenulcaafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynucaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynu caafiya hosbitaal wuxuu isbitaalada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaa daweynayo waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynu caafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn lahayd isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashi aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon aynu caafiya hosbital waxa uu ku yaallaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsi iyo shir kole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunakarinta ama hom saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama bisneska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da'du waxbarashadu ay kala wan yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن aad ayay u mahadsan tahay doctore saraxe cabdulaahi oo martiino ugu ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaan ku kulmi doonna barnaamijkan kulacayn ah nabadgelyo